anagu haddaanu guddiga abaaraha nahay sanadkii horena waa nagii runtii ka shaqaynay haddana wadanka abaar baahsan ayaa ka jirta marka u horeysa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay roob deg dega oo caama oon aafa lahayn allana siiyo subxaanahu wa tacaala marka labaad abaarta wadanku maanta waa baahsan tahay goboladan oo dhan aada iyo aad bay abaarta runtii uga jirtaa waa la kala daran yahay laakiin abaar aada u culus baa ka jirta meelo aada looga sii qaylinaya way jiraan guddigu hadda waxay soo mareen dhul fara badan laga soo bilaabo tuulada ka shishaysa isku shuban ee la yidhahdo xoobobays ilaa iyo qarxis ayay guddigu hadda soo mareen biyay ka soo qaybiyeen ilaa toddobaatan iyo afar booyadood ah sahanna waa ahaayeen biyahaasna waa soo qaybiyeen insha allahu tacaala mar dhow waxaa la jecelyaha iyadana in gobolka mudug loo baxo meelo kamid oo aada looga qaylinayo dhulkaas sanaag iyo sool iska galaa laftigeeda oo aada looga qaylinayo iyagana waa loo bixi doonaa mar dhow haddii alla idmo marka hadda waxaan rabnaa inaanu hadda waxaan wax kusii bilownay lacagtii noo hartay sanadkii horeeto insha allahu tacaala haddana bulshada ayaanu dib unuga ururin doonaa dadka muxsiniinta ah waxaananu ku dadaali doonaa insha allahu tacaala wixii aan qaban karna inaan qabanno laakiin runtii haddaan ilaahay roob ina siinin masiibo culus baa soo socota ilahay ina ka badbaadisay waan garta marka abaarta ama qaylada meelaha ay kasoo yeerayso waxaa ka mid ah gobolka bari iyo weliba sanaag iyo karkaar marka taa iyada goormaa gudagalaysaan runtii hadda dhulka la soo maray oo aniga kuu sheegaya dhulka hadda xooba bays iyo maxaan ku lehay xiriiro iyo dhulkaas gobolka bari bay ka tirsan yihiin karkaar laftigiisa waa la soo maray oo sarmaan iyo xumbays iyo meesha la yidhaha maygaag iyo maxaan ku leeyahay dhulkaasaa iyagana maaragta maxaan kuley lasoo maray waxaa lasoo maray qormo buurcad meesha la yidhaahdo qalwo iyo maxaan kuley baa lasoo maray qaararsoor adingeri baa lasoo maray raka laftigeedaa lasoo maray halka nugaashaa loo soo gudbayo waxaa lasoo maray uusgure iyo qarxis iyo dhulkaas baa lasoo maray intaba biyana waa laga soo qaybshay waana lasoo sahmiyey meelo badan xataa waxaa jira rakabaha ugu badnaatee dad reer baadiya oo kusoo xarooday waxaa jira dhul bari ka mid a runtii oo aada iyo aada u liita oo ay ugu muhiimsan tahay degaanka qandala dhul laga xukumo insha allahu tacaala iyadana kolley waa dadaali doonaa in qaab wax loo gaarsiiyo dhulkaa sool iyo sanaag iska galaan iyadana runtii dhibaato xooglaa ka jirta waxaan jecelnahay si deg dega in loogu baxo mudug laftigeeda khaasatan dhulka xeebta xiga oo jariiban laga xukumo dhulkaas ayada laftigeeda dhibaato weyn baa ka jirta oo laga soo sheegayaa iyadana ilaa berri abasaadan baan rabnaa inaanu u dirno koox guddiga ka mid oo ay aadaan halkaas marka runtii abaartu aad iyo aad bay u adagtahay meel walba waa ka jirtaa laakiin waa lakala daran yahay waa garta marka dowladda waxay sheegaysaa in ilaa iyo saddex boqol iyo shan iyo labaatan booyadood oo biya in deegaanada abaaraha ay u dirayso marka taa iyada ah dowladda goorma ayaa la filayaa in ay idinka idinka soo gaaraan insha allahu tacala kolley horta shirkii shalay ayay dowladdu kaga dhawaaqday wasiirka arrimaha gudaha ayaa ku dhawaaqay iyo wasiir ku-xigeenka waxay sheegeen saddex boqol iyo labaatan iyo shan booyadood dowladdu inay bixinayso hadda shalay ku dhawaaqeen insha allahu tacaala waan rajaynaynaa inay si deg dega usoo baxdo annaguna insha allahu laga bilaabo hadda aan kula hadlayo ilaa caawa barnaamij life aan qabanaynaa oo tviyada iyo idaacadaha ka bixi doona insha allahu tacaala oo aan rabno dadka inaan ku wargelino lacagna lagu ururiyo runtii dadku waa dad ahlu khayra haddaba way soo bilaabayaan oo haddaba gabdhaa jooga australia meesha la yidhaahdo maxaan ku leeyahay south bers meesha la yidhaahdo gabdho jooga oo faadumo maxaan ku leeyahay cumar gabar la yidhaahdo iyo laba gabdhood oo kaleeto waxay noo soo direen shalay afar kun iyo boqol iyo sagaashan dollar ilaahay waxaan uga baryaynaa miisaanka xasanaadka inuu ugu daro waxaa jira kambadiyo wadanka jooga oo hadda lacag noo ballan qaaday oo aan filayno inay iyaguna caawa iyo maalmaha ka dambeeya kusii waaki doonaan waxaan jecelnahay boosaaso laftigeeda habeenka jimcaha haddii alla idmeenaan barnaamijkaas oo kale ku qabano masjidka rawda sidii culimmadu ay nadwadii dhacday ee horey uga sheegeen waa tahay marka qiimaha booyada biyaha waa ilaa imisa ayay gaaraysaa anagu booyada biyaha sideedaba sanadkii hore iyo sanadkaanba boqol boqol dollar baan ku dhaaminaynay sababtoo anagu contractina ma bixino oo cid biyo uma dirno degaankaan tagnaa degaankaan ka dhaaminaa qofka baabuurka le iyo kan darkada le iyo kan ceelka jooga waxaan u sheegnaa in waxaan dadka laga soo qaaday dadka loogu gurmanayo marka boqolkaa dollar hadda toddobaatan iyo afartaa booyadood oo hadda lasoo dhaamiyey in boqolkaa dollar baa lagu dhaamiyey marka insha allahu tacala waxaan jecelnaa anagu inaan qiimahaas ku dhaamino si dadkii ugu badnaa biyaha loo gaarsiiyey haddii biyaha dee la qaaliyeeyo oo kan ceelka joogaa qaaliyeeyo oo baabuurku qaaliyeeyo oo la dhiig shiilo dadku markaa dee way ku rafaadayaan waa gartay guddigii gurmadka abaaraha baa tihiin dhinaca dowladaha dhinaca hay-adaha oo kalea jiro oo kala duwan oo puntland ka howlgala marka hay-adahaas oo kale wax jawaabo ay sheegeen in abaartan ay ka bixinayaan ma jirtaa
kolley shalay hay-aduhu way joogeen waxaa joogay w f p waxaa joogay oja waxaa joogay hay-ado kaloo fara badan waxay soo jeediyeen tala ahaan in madaxweynaha puntland uu dadka doonariska ama deeqbixiyayaasha ilaahay baa deeq bixiye eh inuu shiryo oo la hadlo waxay sheegeen inay dadaalayaan laakiin hawshaas dee kolley isku xirka dowladda ayaa iska leh inay hay-adaha aad iyo aad iyagu xidhiir ula sameeyaan waana ku boorinaynaa maadaama ay samafal yihiin in xilligan hadda dadku ay baahan yihiin in dadka loo gurmado ugu dambeyntii deegaanada qaarkood isgaarsiin kama jirto marka xogta aad helaysaan iyo weliba khatarta bulshada iyo weliba xooluhuba ay ku sugan yihiin intay bay gaarsiisan tahay khatartu aad iyo aad bay u fara badan tahay sawirada la soo qaaday oo hadda culummadu soo duubeen xooluhu meelaha qaybtoo taratara bay ugu la-anayaan warbixinta shalay ay soo gudbiyeen xataa dawladdu waxay sheegeen meelo badan oo fara badan in dad ku soo xarooday xataa xoolihii oo weli aan wada baktiin dadku ay ka tegayaan shiddo aad iyo aad u fara badan baa jirta laakiin meel isgaarsiin laiyo meel aan isgaarsiin lahaynba waxaan ku dadaalaynaa haddii alla idmo hadba wixii aan helno inaan dadka si deg dega ula gaarno annaga hadda halkaa aadnay hadda waxaan rabnaa berri ama saa dambe haddii alla idmo inaan guddiga qayb ka mida u dirno gobolka mudug kabacdina waxaan rabnaa dhulkaas sanaag iyo xaggaa iska galaan in la aado dhulkaa qandala oo meelaha ugu darana iyadana qaab un baan samayn doonaa haddii alla idmo deegaanka ufayn laftigiisa oo abaar fara badan ka jirto waxaan rabnaa iyagana si deg dega in wax loogu daro yacni waddanku waa isku wada mid xaqiiqada marka la sheego laakiin insha allahu tacaala dad kale waxaan ugu baaqaynaa ilaahayna ha loo toobad keeno xoolihiinana la baxa doolarka nus doolarka tobanka doolar sharikadaha waxaan ugu baaqayaa xoolaha ilaahay baa bixiya dadkiina u gurmada cid walba oo maanta mas-uuliyad dareemaysa maadaama anigu aan guddoomiyihii guddiga abaaraha ahay waxaan ugu baaqayaa in hawshaas si xajmi iyo mugle looga qayb qaato